ciidamo ka tirsan dowladda federaalk gaar ahaan kuwa dharcadka ee bannaysay dhiigga dadka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda macalin cabdulle ee degmada dharkinley ee magaalada muqdisho askariyan ka tirsanaa ciidamada dharcadka ee dowladda federaalka kana tirsanaa koox yaalweero ah ayaa dilay wiilkan yar oo lagu magacaabo maxmed deeq ibraahim salaad oo ahaa wiil dhallinyaraha shan iyo toban jir ah askarigan ayaa diiday in la qaado dhaawac wiilkan yar ugu dambeyn uu ku quurbaxay bartii uu ku toogtay waxaana uu markii dambe ka baxsaday goobta uu dil ka geystay qaar ka mid ah helada wiilka la dilay iyo goobjoogyaal oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen tiisiyaa gashay waqtigiisiyaa dhammaaday allah u naxariista laakiin si arxan darra ah loo dilay haddoo dhintayna wax lama qaadi karaa la yidhi in qof inta la dilo lama qaadi kara la yidhaana shagaasha kale noogu dambeysay hadda dowladda soomaaliya waxay u sheegaynaa lama di- lama qaadi karo waan dilay mana la qaadi karaa timid dowladda soomaaliya jawaab looga rabaa inay ka keento ninkani nabad sugido u ahay nabad sugidiyaan laga rabaa inay- inay meel ku sheegto ninka ay gacanta ku keento ilaa nabad sugid iyadaa xuuraana iyadaa wax walba ah iyadaa wax walba laga rabaa oo sira inay keento ninkay- ninkaas hadduu dalka ka baxo nabad sugidda mas-uuliyaddeeda qaadaysa nabad sugida laga rabaa ninka waxaan la yidhaahaa ciise nuur tuuxow ninkaasaa dilay cunugay in dhagarqabahaas dilay cunugaas dhaafsiiyey ifka dhaafsiiyey annagana indhaha naga riday ina xoog beelshay ninka xoogga noo ahay naga dilay cadaaladda cadaaladda lanay marsay cunug wadnaha ugu dhacday wadnaha ugu dhacday meeshaasna waa joogin cunugii marka askarigii dhow imaada meesha ana cunugaa dhaawacda bixinaan dhaadniyo sugniyo haddaan dhahan saas wuxuu dhahay cunugii waa u tegi waa fiiriyey waa gadgadiyey cunug inuu noole markuu arkay anigii adii yar kale isu soconi gadaalo inuu nagu ordo baalad wax badan nuuqeen sidaan kula boodnay asaga askarigii ilmuhu xab- weeraa socotay markaas anigan dacbadan u socon cunuga anagu noola socday askarigii ceelka weerada oo la soo- oo la soo socday oo gurinaab iyo cunugana xabad ku taala waay shaqaqasasii ku dhahay ninkiina anaga waa- waa- waa or- anaga orodi cunugiina sidaa lagu soo soo dhahay cunug mala qaadaay soo mid dhaawacay oo dhaa mala qaadaay si kastaba ahaatee askarta dowladda federaalk ayaa caadeystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay nolol yihiin bulshadan